bajaajka dhibka lagu haayo waxaad ogtihiin soomaali oo dhan ay wada og tahay bajaajku inuu yahay gaadiid loo wada diirsaday oo dadka iyo dalku intuba ay ku nool yihiin khaasatan waxaan nahay dad shaqa abuura oo shaqadaas ayagu abuurtay hay-adu nooma aysan samayn dad isu tigoo wax arusho annaga damiirkeenna ama dadnimadeenna nolosheenna ka naxaya ma aysan noo samayn dhallinyaradii intii waddanka ka qaxday oo badaha ku dhimatay iyo intii duurarka gashay maahana intii ka soo hartay unbaa intay fakireen waxay u arkeen waddanka waa ogtihiinoo soomaali waa ogtahay in qoryo la wada qaatay nin kastoo dhallinyaraa dhibaato galay intii soo hartoo caqliga ilaahay siiyey waxay ku fakireen inay nolosheeda maareeyaan wuxuu ka maaraynayaa oo noloshiisa ka daberayaa oo reerkiisa ka daberayaa oo ehelkiisa ka daberayaa waa bajaajkaas dowlad hadda xoog loo dhaqaale bixiso oo dhaqaale lagu taageerta oo maanta awoodda inay dhallinyaradaas maarayso ama shaqo u abuurtaan waxaan rajaynaa inaysan waddanka ka jirin bal dawlad iska dadaalaysaa way jirtaa laakiin waxaan u malaynaha inaysan jirin awooddaas ay ku maarayn karto intaas oo dhallinyaraa oo toddobiy toban jirro ugu yaryahay soddon jirro ugu weynyahay waxay la dagaalamayaan waa noloshoodii ay raadinayaan cidna duulaan kuma aha cidna maaragtay dhibaato kuma hayaan noloshay raadinayaan annagoo xataa samtaynis marka waddooyinka la xidha aan la kulanno in nala jirdilo in nala dhibaateeyo meelaan u dacwoonna ma laha cidaan dacweyna ma laha cidaan dood u haysanna ma laha waan ku ganacsannahay iyadoo sidaas naloo dilaya haddana inaan nolosha sii raadino hadda waxaa noogu soo korray rag ganacsata ah oo magaalada nimanka ugu lacagta badan ah oo anteynooyinka waddanka ay uga taagan yihiin ah oo xoolaheennii aan ku aaminno bangiyale oo qaarkood aan ka qaadanno xataa mootooyinka dayn intaan uga qaadano walaalow aan kuu soo caddeeya lacagta aan uga qaadano lagu martaan inay hadda keeneen mashruuc ahaan inay ka hadlaan mootooyinka annaga aan wadana qay dhinaca kale inta naga weeraraan oo mootooyin keensadeen inay stiikar ku dhajiyina dheen dadka waxaan ku qaadi doonaa saddex senti mootada faykonta labalaboodaan keensanna waxaan ku qaadi doonaa dadka laba senti waxaan keensannay taxi baawr afar lugooda motoor leh oo shaqaynaya waxaan ku qaadaynaa nus dollar waxaan u jeednaa meeshaas qarashka ku baxa inuusan qarash caadiya ahayn waxa la rabo in meesha lagu hadlay oo lagu dhibaateeyo oo ama barbaleemka lagu geysto ama nolosheeda lagula diriraana waa labaatanka kun oo dhallinyarada oo noloshooda raadinaya waxaan baa qudirayaa qoladan hormuud oo keentay adeega dhaweeye layidhaah waxaa keeneen taxi dhaweeye layidhaah oo hal kilomitir oo nus doolar lagu raacaayo asaga kama xumin ha shaqaystaan laakiin hadda waxaan ugu qabsadeen bajaajka muddaa inaan ugu qabsadeen ay yidhaahdeen saddex sintii hal kilomitir lagu raacaa taas waxaa u aragnaa annaga ha noolaan inay tahay hormuud hawadee macnaha ee isbaaro dhigatay hawadeedaa ku filan ma ahan marka dhallinyarada labaatan kun oo dhallinyara oo magaalada muqdisho ka shaqeedo oo oo butulyom ka raadinayso inay soo faragashato arrintaas waxaa leeyahay waa arrin xun hana ka fiirsataa leeyahay waa shirkad weyn oo kambaniya oo waddanka dhan laga yaqaano haddii ka fiirsan weydo annaga labaatan kun oo dhallinyarahana oo bajaaj ku shaqaysato xaasasaan leenahay waalidaan leenahay intaba serfis hormuuda isticmaalaan waxaan leenahay arrintaas hadday ka waantoogi waayaan simkaarada hormuud aan isticmaalna annaga waa u daadinaynaa neeshin iyo samteelaa qaadanaynaa salaam bangi akoonnadaa ku leenahayna waa iska xiraynaa dhoweeye taxi iyo dhoweeye bajaaj ayaan ka cabanayna nus dollar saddex senti kambani dhan oo waa dadka dhan iyo ummaddan oo gebigan qofka dadka dhan dhaqaalahoodii gacanta ku hayo oo raba inuu dad masaakiina ku cuno qabateeyo oo dhaqaalihiisu kula taagsado dhulka ku daro ayaan ka cabanaynaa mana ka yeelayno hormuud iyo waaye salaan begi akoonnadeenna waa ka qaadeen lacageenna waa ka qaadanaynaa lafahooda waa u tuurayna mana ka aqbali doonaa sheekadaanna ma ahan mid dhammaanaysa ee waa mid hadda bilaabatay hormuuday ka fiirso annaga annaga dhaweeye kuuma haysana laakiin bajaaj bajaaj iyo fekon ma soo geli kartid waxaanu kuu sheegaynaa bajaaj inayda macnaha annaga waxaa ahayn inaynu macnaha xamar ka shaqaynayna kuu sheegaynaa meesha arsaaqada kale iskaama jirto waxaan leeyahay dhallinyarada ku nool xamar bajaaj tawado tartanna ma geli kartaan intaas oo shacab waayo intaasoo shacab inaad dhuuqabateetaan ama aad inta yarteeda biil ka raadsanaya ama yoon ka raadsan lahaayeen inaad inaad inaad inaad inaad inaad dhuuqabataan ma ahan caseeyaha biilka wata waxaad ku fikiraysaan inaad biilka la qaadataan mafahanteen hormuud ninkan waa caseeyo caseeyahaas biibka wata waxaad jeceshiin inaad biibka la qaadsataan ood biibkaas hunguri ka raadisaan oo discounti ka raadisaan hormuudaad intiyaalkan way wereeriyeen waayan waasheen marka ilaahay ilaahay ka baqo ilaahay ka baqo bank hadda ujeeda lacag ay ugu jirto sababtoo lacagtaydan aniga waa ka baxsanayaa waxay ii keeneen mootobajaaj anigoo qof ku shaqaysanaya mootobajaaj dhinacayga lagu soo dejiyey dhaweeye taxi itil taxiga arkeen dadku waxay dhaheen baalkaa sac way dheen oo saacaddaa dhowto qofka markay soo fadhiisa saacada ay ku socoto hadhowta qoftan kula heshiima u kuleeyahay safuur laakiinse aniga qoftaas waxaa laga yaabaa inaan laba door saddex door ku geeyo meesha aan ku wareejiyo oo waddada haddii xiranta aan warwareejiyo laakiinse hadda waxaa lala keenay uu yidhi taxi bajaajaa laga keenay taxigaana u dulqaadanayo bajaajina zero point three waayo marka hormuud waxyaabaha ay nagu wadaa naga dayso shirkadaas oo samteelaa jirto ii dahabaa jirto ii dahabaan qaadanayna annaga
labta hormuud hortigoodi lama lafankaystawr hadda ninka qaadana waana ka firaawr